waxa weeyaan berigii hore waxaa la isku haystay dee ay wax tirsanayeen dowladda soomaaliya oo midoogii ay la midoobeen ilaa iyo xasuuq ilaa iyo dhibaatooyin iyo tacadiyo fara badan iyo xasuuquu ka mid yahay yacni kheyraadkii oon la wada sinaan ka mid yahay dhibaatooyinkii badnaa ee ay ka goosatay ee kalifa inay dagaalka hubaysana la gasho waxaa kaga sii daran xaasidnimada ay xaasidayso ama ay horumarka kala dagaalamayso iyadoo magacii soomaaliya isticmaalaysa marka taasi waa tii hore maalintii hore barberi koridhoro kale iyadoo heshiis jabuuti lagu gaadhay ay ahayd inaan wixii horumarina aan la iska carqaladaynin ama aanama aan la hor istaagin ay haddana dowladdu si kasiyo bareela iyo maaga ay ugu talagashay inay samayso markaa taasina waxay dee nasiib darooyinka ka mid tahay tanna waxay ka mid tahay in maanta somalilan oo baasaboorkeeda ku safarto dee loogu yahay inay dowlad gaaro madax bannaan ilaa shan iyo labaatan sano oo tahay ayagu afka ka sheegtaan inay doonayso inay goodoon siyaasadeed ay ku rido ayaa waxay ka mid tahay xeeladahay doonayeen de inaanay adduunkala macaaminan baasaboorkooda ay marba warqadu qoraan iyo meeshii ictiraafta ama simbati ama saboor u haysa dowladda soomaaliya inay markaasi ay somalilan inay markaasi ashtakey